hay-adda samafalka ee tadaamun haya wejiga afaraad ee gurmadka degdega ah waxa ay kun qoysa oo danyar ah deeq raashin ah ugu qaybisay degmada dayniile ee gobolka banaadir deeqdan ayaa ka timid xarunta gargaarka iyo howlaha bini-aadanimada boqor salmaan ee boqortooyada sacuudi carabiya agaasimo ku-xigeenka hay-adda samafalka degmada dayniile xasan maxamuud mahadalla oo ka gudoomiyey hay-adda wadaniga ah ee tadaamun deeqdan ayaa ka mahad celiyey isagoona sheegay in ay kusoo beegantay xilli loo baahnaa oo ay dhalanayso bisha ramadaana
meeshaan waxaan ku guddoonnay kun qoys raashin loogu tala galay oy noo keentay hay-addu waan ka mahad celihaynaa dadka barakacayaasha ah oo dhibaataysanay u keeneen intaanna waxba uma tartay inay u gurmadaan intixiraamkooda waxay ugu soo diri karaan ugu soo daraana ka codsaynaa intaasna waa ka guddoonnay aadayna u mahadsan yihiin maxamed cabdi ismaaciil oo ka socday hay-adda tadaamun ayaa ka warbixiyey raashinka ay qaybiyeen
halkaas oo maantayta aan ku qaybinayno deeq macaawino ah oo loogu talagalay dadka danyarta ah ee soomaaliyeed mashruuca gargaarka deg deg ay howlaha biniaadantinimada wejigiisii afraad oo maantayto aanu maalintii labaad iyo degmadii labaad aanu ka wadno mashruuca waxaa maalgelinaysa hay-adda boqor salmaan xarunta gargaarka iyo howlaha biniaadantinimada ee boqortooyada sacuudiga waxaan maantayta halkaan deeqdaas ku gaadhsiinaynaa kun qoys oo ka mid ah dadka danyarta ah ee soomaaliyeed oo ku soo barakacay abaarihii ka jiray waddanka qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdaana ayaa iyakuna dhankooda ka mahad celiyey laba maan ka dhimino waayo raashinkanadhis waa naga falan yihiin ilmahaya sideed qooso waayo aabbahaa saqaarka yihiin waa mahadsantihiin heel soomaaliya waa u dadaashaan ilaahay ajar iyo asnaad ilaahay sinsi waa mahadsantihiin bishii labadaa waa ku soomaynaa insha allah haddii aan la idmo bishii soonaa soo dhow waa ku soomaynaa korona rabbagaa laga sugaa kulley jasaaka allah khayr aan ka mahadiyaana intii haayaduu ninshaantii aan ka mahadiyaana soonga hadhow soonka ba qalilnoo ka jiri soonka ba eed ilaahay kiingaraa soonkana ba ilaahay suubi khayr allaha siinsii mahadsan deeqdan ayaa kusoo aadaysa xilli ay qaybo badan oo ka mid ah dalka ay ka jirto abaar baahsan iyo bisha ramadaan oo ay dhalanayso